aad badan mahadsan tahay jamaako iminka waxaa ku suganaha barxada weyn ee iskoola galisiya halkaasi oo ciidamo fara badan kuwa booliska ay ciidan ku yihiin oo la filayo darsado kadib inay ciidanku ay sameeyaan oo la tus military taasi oo ugu dabaaldigayaan sanad guuradii toddobaatan iyo koowaad ee kasoo wareegatay markii la hasaasay ciidanka booliska soomaaliyeed waxaa sidoo kale goobta ku sugan taliyaal kala duwan oo ciidanka booliska soomaaliya xilal kala duwan uga soo qabtay waxaana la filayaa goordhowood inuu barxadda uu soo gaaro madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ciidankaasi booliska jalaan sharaf ka qaadan doona kadib markii ciidanku ay soo bandhigaan wadadooda milatari ayaa kadib waxaa la filayaa in ay sirjiraay ciidanka booliska ay qabtaan kuwaas oo khudbado kala duwan laga soo jeedi doono oo ku aadan aasaaska ciidanka booliska xerarka kala duwan oo soo maray ciidanka booliska waxqabadkiisa markii la asaasay iyo waxyaabo kala duwan waaya cabdiraxmaan bal xagga ammaanka faahfaahinay naga sii iyo sida loo adkay aad baa umahadsan tahay samaako wadooyinka hareer mara iskuol bolisia ayaa waxaa lagu arkayaa ciidamo boolisa kuwaasi oo wadooyinka xiray waxaana loo ogolaan karaa wadooyinka maraya dadka mas-uuliyiinta dowladda keliya ayaa mari kara xataa ciidamada noocyadooda kala duwan kuwa militariga iyo ciidanka kale ma mari karaan boolis keliya ayaa loo ogolaya mas-uuliyiin xataa wadooyinka hareer mara iskool bolisia iska daa gaadiida dadka lugeynaya ee shacabka xataa looma ogolo